barlamaanku waxay noqonayaan xubno ka yihin federaalkaasay noqonaysa waa kartay dun walbii waxay u dagaalamaysaa oo u shaqaynaysaa sistamka guud oo iyo siyaasadda guud marka laga yimaado waxay la shaqaynaysaa maamulkeeda way la shaqaynaysaa ku gartay marka laakiin hadda haddaan iminka idhaahdo madaxweynean rabaa aniga hadda muuse geeli ahaan aan idhaahdo madaxweynean rabaa waxaa dhici karta gobolladii kaleeto dhan they are not accept ma ma ma yeelaya waxay leeyihiin yeeli mayno gobol walba nin baa madaxweyne ka raba soo ma gobol kasta nin baa madaxweyne ka doonaya marka haddii sideed iyo tobankii gobol ba loo dahayo ile soomaaliya hadda way ballaaratay waa dhexi karta dhowr iyo labaatan gobol inay noqoto laakiin haddiiba sideed iyo tobankii gobol hore loo daayo intaasoo madaxweyne baa baa imanaya xubnihii baa waxay u baahan yihiin iyagana xulkoodii xubnihii baa xulkoodii badanaya arrimaha marka waxaa loo baahan yahay haws sidii bulshadu isugu iman lahayd bayska hoose waa in laga soo bilaabaa waa in hoos laga soo bilaabo hoostaasina waxay noqonaysaa degmooyinkii gobolladii kadibna federalismkii loo sugo
waxaa jira ayaamahan carqalado oo dhinaca ammaanka ah waxaa la sheegaa in ay ka dambeeyaan dad deegaanka ah maamulkuna waxa uu sheegaa in macnaha banaanka laga soo farageliyey ninkan oo kale mxua ururkan xisbu islaam oo kale ama ahlusunna waljamaca oo kale shabaab oo kale in macnaha xuduudda maamul goboleedka puntland uu xiriir la soo yeeshay marka arrinkaas maxaa ka jira isleeda adigu ma dhaban waayo horta maamul markaan ammaanka ka hadalo ammaanku wax walba waa leeyahay bushkarayn dibadda ah iyo dad doonaya magaranaysaa inay carqalatayaan magaca iyo maamuuska bushland inay carqalatayaan oo ka shaqaynaya way jiraan xubno buntlandiis ah oo la afkaar ah dadkaas oo soo dhaweynaya ama hoos kala shaqaynaya wadanka gudihiisana way jiraan marka bulsho hadday isu timaado waa xoolbaala yihi muhiimaddu waxay tahay maamul goboleedka puntland in ammaankiisa adkaysto oo wixii amnigiisa wax u dhimaaya ama gudaha ka jiro ku jiro ama dibad ha ka yimaadee wixii amnigiisa wax u dhimaaya inuu la xisaabtamo oo amnigiisa kula xisaabtamo xaq buu u leeyahay taasna waa istaraatiijiyadiisa amni taas waaye laakiin soomaaliya mar hadday burburtay mar alla la waayi maayo dad kale afkaar ah oo doonaya inay magaranaysaa afkaartooda qaabkiiba u fulin karaan ay ay ku tallaabsadaan la waayi maayo marka way jiraan intaba gudo iyo dibad bulshadu way isku dhex jirtaa wax ammaanka ka shaqaynaya iyo wax ammaanka carqalataynaya ama dibad ha jiro ama guda ha jiro intaba waa jira okay ma xuma in arrinku taas uu yahay laakiin su-aasha meesha taala ayaa waxay tahay kumeelgaradan faraha badan ee dalka soomaaliya muddadii labaatanka sano ee burburka dowladlaan nidaamkii dhexe uu burburay kumeelgarada faraha badan ee lasoo dhisay mid kasta wuxuu soo lahaa shuruuc u gaar ah haddii aynu ka soo qabanno tii carta forbank saas ayaa lagu ansixiyey tii nairobi lagu soo dhisay waxaa lagu soo ansixiyey federaal tan hadda jabuuti lagu dhisay waxay ansixisay islamic low marka waa su-aasha meesha taagan ayaa waxay tahay federaal forbank size iyo islamic low qaabka laysu waafajin
wax kasta ha lagu soo dhiso waa ogahay ama waa la socdaa sistamadaas dowladihii hadda cabdilaahiis laga soo bilaabo waxaa laga soo bilaabo ihaahdo cabdiqaasim laga soo bilaabo ilaa iyo sheekh shariif sistamo kala duwan baa lagu soo dhisay laakiin dabcan federaal bayska loo waday ama loo socdaa waa federaal bayska loo socda waa federaal haddii markii wax lasoo dhisto oo qolo walbii waxeeda ay keensato oo qolo walba waxay wadato waxaa laga baxayaa islaamic lowgan iyo waxakan iyo sistamkan wax loo dhistay o dhan waa laga baxaya markii jubbaland ay soo dhisato oo soomaali santar ay soo dhisato oo puntland ay dhisato oo banaadirland lasoo dhiso somaliland la dhiso oo laysu geeyo dee wixii waxaa meesha ka baxaya qolyihii kaleeto asagaysa ka baxaya qolo walbi waxeedii oo iyagu soo dhisatay iyo xubnaheedii ay ku kalsoonayd bay keensanaysaa halkaasaa waxaa laga yeeleelayaa dawlad federaal ah oo maamuladoodii kalsooni ka wata oo iyagu keensadeen halkaasaa marka dawladda federaalka xubnahaas ka yimi maamulada baa waxaa laga dhex dooranaya madaxweynihii ra-iisul wasaarihii iyo golihii xukuumadda iyo golihii xukuumadda halkaa marka waxaa ka soo baxaysa in wixii marka balance noqdaan jubbaland xubnaheedii hesho cid kastii xubna qolyahan la keena oo xubnaha la soo doorto oo barlamaaniga ah oo ay soo doortaan maamuladu iyagu cid kasta ha doorto nin ka mida shan lix toddoba soo sharaxda mid ka mida baa la dooranaya mid ka midana ra-iisul wasaara laga dhigay haddii la rabo waxa weye bannaankaaba lagu qaybsanaya waxaa leeyahay puntland mid qaado somaliland mid qaado qolakanka mid qaado therefore waxaa meesha marka isku imanaysa in wixii heshiis lagu yahay oo markaas isdhex fadhiisto okay meeshan maamuladii iyo bulshadii kale oo gobolada ku baxsanaydna kalsooni waxay ku qabaan qolo walba waxay gaarta okay waxaa yaalla meeshan arrin kale oo weyn ayaa taalla somaliland hadda haddii aa- waa dhowr gobolaad kuxustay waa waxay sheegtaan gobol dhan oo macnaha xilligii gumaysigii in ay la soo noqdeen xornimadoodii puntland maca gobolada koonfureed ee hadda adigu aad u dhexaysay banaadirland iyo jubbaland iyo kooxaan kale adi aad soo xustay koonfur galbeed iyo waxaasoo dhan isku aruuri hal gobol bay u taqaanaa somaliland marka power sharinga federalismka ee, bal ka puntland ahaan hadda ma la ogashay in macnaha two by two um, two, um, laba loo qaybiyo macnaha laba gobol bis ee loo qaybiyo ee maamulka guud ee dalka soomaaliya ee federalism ahaan
puntland shan gobol waaya waxayna ka war sugaysaa in federaal la dhiso oo ay waxeeda la tagto la tagto inta ka horeysana waxeeda way way way sii wadanaysaa Eh, hadday horumar tahay hadday maamulkeeda tahay Eh.
somaliland eh, runtii ammaan bay haysataa horumar bay wadaan Eh, hal bay eh, ku koogaraysan yihiin oo ku qafilan eh, inay yihiin eh, goosteen caalamkuna eh, soomaaliya iyadoo soomaaliya ah buu maare u waayey oo oo- oo- mushkiladeed ka bixi waayey hadduu shan soomaali sameeyo oo yidhaahdo hebel somaliland iyo puntland iyo sututland iyo bakaland eh, mushkiladeedu way si ku- way kusii kordhaysaa surcadeedaa ku badanaysaa dhibteedaa ku badanaysaa mushkiladeeda ku badanaysaa waxay caalamku eh, diyaar u yihiin eh, markaas eh, hadda eh, aad eh, aad siyaasadda dibadda eh, markaad meelo badan ganasha aad hadda eh, adka wax ka raadraadiso caalamku wuxuu u socdaa eh, itixaad isku darsi ah in la isku qabsado Ku gartay.
dawlado badan baa isku qabsanaya waa kuu gartay Eh, laakiin waxa meesha googooyo.
arrinkaas waxaa la marka rabaa waa waa ila fahan Ha.
wax yar ila fahan raalli adoo ah arrinka ila fahan somaliland waa gobollo fara badan laakiin guud ahaan waxay la baxeen eh, somaliland ay la baxeen waxaa weeyaan qaybtii uu gumaysan jiray ingiriiska xuduudeedana waa tan hadda puntland iyo somaliland ay ku dagaalamaan oo xuduudeenna waa iyo xuduudeenna ma- xuduudiina maaha ay ku dagaalamaan Eh, haddii macnaha sud iyo north arrinka uu noqdo oo macnaha iyagu sidaas ay ku ogolaadaan eh, federalism amasana power sharing sidaas aan ay ku ogolaadaan Eh, maamulka puntland ahaan ma kula tahay inuu ku qancay arrinkaas adiga markaad Eh.
eegto ilan waa nidaam jira maamul goboleed ah oo hadda eh, shan gobol ahaan naan la isugu otay ciidamo leh wax walba leh bal adiga inuu ku qancayo ma kula tahay Een, maamulka puntland waxaaba ka horeynaya oo aan ku qarxahay eh, gobolada kale jubbaland iyo hiiraanland iyo banaadirland iyo waxyaabo badan maa garanaysaa baa soo baxbaxaya Een, puntland een, iyadu shan gobol waayo waana waana waana state dhisan oo eh, maanta taagan oo meel loogu soo hagaago leh waxa ay eh, ka heli karto soomaaliya eh, iyadu diyaar bay u tahay inay qaadato somalilan waxa la siinayana eh, wax dhiba uma aragto oo walaalaheed oo ma garanaysaa waxay heleen waa wax qayrkeeda ku jira danteeda ku jira aqoonsiga somalilan hadda puntland caqabad kuma ah wax caqabada kuma ah puntland waa wax jira federaal bayna ka warsugaysaa haddii federaal iyo dowlad soomaaliyeed laysu keenana dhurwaagii la yidhi kaba ma lagu tolaa oo yidhi haddii lay tolana alxamdulilah haddii aan waayaan rabbilcaalamiin hadday soomaaliya heshana puntland diyaar waxay u tahay inay soomaaliya ka mid noqoto iyadoo federaalism okay haddii ay weydana maamulkeeda iyo horumarkeeda iyo sistamkeeda waa usii bislaanaysaa marka marba marka dambaysa hadda mar dhow waxay u gudbaysaa sanadkan gudihiisa sistamka xisbiyada badan bay u gudbaysaa axsaabtii badnayd iyo doorashadii iyo onma onfod inay sanduuqaas nin walba sanduuqiisa meel dhigto wixii ugu dhaca oo bulshadaas uu ka helo bulshadaas magaranaysaa u codaynaysa uu ka helo inuu ku qanco sistamkaasay u gudbaysaa marka puntland iyadu waxeeda meel bay dhigatay waana sugaysa okay okay wixii la siiyana Aan Puntland usoo noqon lahayn.
somalilandna waxba kama qabto waa siduu puntland aan u- intii aad adigu xilka haysay ee bal maxay shacabka reer ah, reer puntland ama gaar ahaan gobolka bari maxay kugu xasuusanayaan oo adi aad leedahay taariikh ahaan ama waxqabad ahaan oo maanta lagu xisaabtami karo oo guddoomiyihii hore ee gobolka bari ayaa ka dambeeyey la dhihi karo bal waxay nooga xusay arrimahaas haddii wallaahi gobolka bari markaan hadda eh, gobol bari ahaan kaaga xis- oo la xisaabtamo eh, waxaan dhisnay wax fara badan baa qabanay Eh, dugsiyo badan baan dhisnay oo dhinaca hay-ada usoo marno ama dhinaca aan usoo marno eh, eh, dowladda aan usoo marno Eh, dariiqyada eh, ilaa iyo shan dariiq lix dariiq ayaan wax ka qabanay oo dhisnay ha u weynaadeen eh, dariiqa eh, weyn oo isku xira baargaal iyo caluula oo lafa gorayo oo bulshada eh, reer caluula oo degaankaasi runtii ay gacan weyn ka geystay Eh, waxaan qabanay eh, waxyaabo fara badan ceelal baan qodnay oo biyaha sida biyaha oo maamulkii hore oo oo cadda muuse eh, madaxda ka ahaa oo intooda badan sangareeyey oo ilaa afar ceel oo ceelashan eh, riyega la yidhaahdo En, waxyaabo badan oo hadda en, maskaxdayda en, intii en, eh, hadda ka maqan laakiin waxaan eh, kuu sheegayaa waxaan ka samaynay buug baan ka samaynay waxqabadkii eh, afartii sano iyo barkii eh, gobolkan bari be- buug la yidhaahdo ayaa jira oo en, aan diyaarinay oo eh, qaarkood websaydyada ku jira haddii en, loo baahdo laga heli karo haddii aan kala qaadno hawsha ee, bal dugsiyada adigu aad aad adigu intii aad halka heshay aad dhistay bal tira oo wax tira ama haysa dugsiyada een, boosaaso keliya waxaan ka dhisnay ilaa eh, shan dugsi baan ka dhisnay laba dugsiyo sare iyo saddex dugsi oo een, oo hoose baargaal dugsiyaan ka dhisnay bandala waxaan ka dhisnay mchjaan dhisnay ilaa toddoba mch oo degmooyinka gobolka bari Eh, ufayn waa laga dhisay dugsi baa saas oo kale laga dhisay mchjo Een, wax badan oo runtii een, ba- ba- ba- baan qabanay oo la taaban karo oo ku qoran eh, buugga aan kuu sheegayo jidadka adigu aad tilmaantay bal fasiraad ka bixi noocyada ay yihiin jidadka sidiisaba een, waxaan kuu sheegay degmooyinka gobolka bari een, hal laba degmo maaha inta kaleeto way ka leexsan yihiin dariiqa laamiga way ka leexsan yihiin sida degmada een, iskishuban ee baargaal ee balididin caluula qandala ufayn intaba way ka leexsan yihiin Een, jidadka aan kuu sheegay een, waxay u qaybsan yihiin guud ahaan waxay ka kooban yihiin jidadkan rafka ah oo dib u habaynta lagu sameeyey oo la hagaajiyey iyo kuwa eh, raf ah oo dari- meelo ay ku habboon yihiin loo leexsay oo meelihii kaleeto laga leexsay hadda jidadka qaarkood eh, markaan ka hadlo jidka degmada qandala iyo isku- eh, boosaaso isku xira eh, oo ilaa iyo afartan kiilo oo bitir eh, lasoo lasoo dhaafiyey wuxuu ka soo ka laabtaa xeebta boosaaso iyo qandala isku xira sidoo kale jidka een, baargaal iyo iyo isku xila caruula ee, wuxuu ka laabtaa buuraleyda ee, silsiladda golis oo ku jeeda badweynta hindiya iyo badda cad ee, dhinaca xeebta uu ka laabtaa Een, waxa weeye meelaha uu maray amase een, lama- eh, midkaa laga sameeyey marka aad hadda aragtid suuradihiisa ee aad baad u yaabaysaa Een, kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo saddexdii baa waxaa sahmiyey dowladda talyaaniga oo markaa waddanka gumaysi ku haysatay oo haddana dib uga joogsatay oo qaban kari weysay laakiin nasiib wanaag bulshada gobolka bariga gaar ahaan bulshada reer caluula iyo maamul ahaan gobol bari ahaan iyo maamulkii markaas puntland mas-uulka ka ahaa iyo ayaa iskaashaday waxaana dariiqaas laga dhigay dariiq maantay baabuurtu marayso oo istraatiiji ah oo ciddii aragtaaba ay aada ula yaabto dariiqaasi meesha uu maray iyo gacanta sida loo wax looga qabtay oo dhammaantood aan macadaasi waaweyn wax laga qabanay gacan wax laga qabtay jidadkaasi dhammaantood waa jid raf ah oo aan laami ahayn mana suuroobin wax laami ah jidkaan kuu sheegayaa waa jidad raf ah oo meelo ku habboonaa oo markii hore aan gaadiidku mari jirin laga furay haddana gaadiidku isticmaalo si dadku transportationka iyo dadku noloshooda ay wax uga qabsadaan maamulkii hore ee generaal caddan muuse iyo kan faroole ee xilligan waxyaabahaas ee xilligaasi jiray iyo waxaa hadda jira bal isbarbardhig ku samee runtii puntland waxay soo martay maamullo badan sida cabdullaahi yuusuf madaxweynihii u horeeyey oo asaaska puntland didibada u aasay iyo generaal caddan muuse oo ka bedelay cabdullaahi yuusuf ama madaxweyne ku-xigeenkii oo muddo gaaban hayay oo caddi masaaxiibta ku wareejiyey iyo cabdiraxmaan faroole madaxweynaha puntland hadda oo isaguna hayay hal sano iyo bas marka markaan runtii ka hadallo puntland asaaskeedii waxaa iska kaashaday maamulkii s s d f oo xilligaas markaas puntland gacanta ku hayay burburkii soomaaliya ilaa ilaa asaaskii puntland inta udhexaysa iyo istimada iyo waxgaradka iyo ganacsatada reer puntland oo arintaasi aada u soo dhaweeyey in maamul goboleed la sameeyo inta dabcan ay dowlad soomaaliya la gaarayo runtii arrintaasi arrin aada lagu guuleystay bay noqotay oo aada u fiican wax badan baa laga faa'iiday oo waxyaabaha hadda jira iyo magaca iyo maamuuska hadda puntland jira ayaa laga faa'iiday waxaa marka runtii haddaan qiyaaso isbarbar dhigo maamuladii soo maray cabdullaahi yuusuf xilligaas wuxuu awoodda saaray maadaama waddanka burgur jiray sidii dowlad goboleed ay isu taagi lahayd ammaan ah oo ciidankeeda leh oo nidaamkeeda maamul oo asaasiga ah leh wuxuuna ka bilaabay meel bannaan oo cidlo ah hadday tahay golaha xukuumadda iyo hadday tahay baarlamaanka iyo hadday tahay maamul maamulada hoose ilaa heer degmo laga bilaabo meel bannaan oo aan waxba markaa walbau ka bilaabay ammaankiibuu adkeeyey maamulkiibuu dhisay welihi xukuumadda wasaarad walba heedihii dawliga ahaa oo oo layidin oo dhan baa cagahooda isku taagay awood kasta ha lahaadeen si kasta waxa u dhaqaajiyeen laakiin haykalkii maamul oo dowladeed oo markaa meesha ka maqnaa ayuu taagay ammaankii runtii wuxuu noqday meel lagu kalsoonaan karo in nabadgelyo ay ka jirto kala dambeyn iyo ayaa halkan ka soo baxday iyo maamul dhisan oo runtii aada loogu hanweyn yahay kadib waxaa bedelay cadde muuse genaraal cadde maxamed muuse xifsi wuxuu isaguna ammaantiiba ku dhaqaaqay maadaama waddanku ammaan yahay oo ammaanku uu aada u fiican yahay xilligaas siduu u keeni lahaa horumar u keeni lahaa waxqabad developmentiga xagga developmentiga ayuu aada ugu dhaqaaqay waxyaaba badan oo runtii maanta lagu faani karo ayuu ka qabtay waddanka si hadday tahay dhinaca arrimaha bulshada iyo hadday tahay dhinaca infrastructure sida airboortka boosaas oo meel bannaan ahaa oo runwaygii iyo criminalki labadaba uu isagu gacantiisa ku dhagax dhigay ku asaasay haddana uu yahay wax lagu faani karo maxjirka weyn oo xoolaha soomaaliya oo markaa sagaal sano ilaa toban sano xiraa sabab ayuu u ahaa maxjirkaas ayuu sameeyey haddana xoolihii soomaaliya way ka dhoofaan iyaga oo certificatekii caafimaadka oo international nationalka ah wata ayay ka dhoofaan ceelal badan oo runtii xagga biyaha waxbuu ka qabtay dugsiyo badan baa waddanka laga dhisay oo waxbarashada ah wuxuu keenay shirkado research ku sameeya macdanta iyo shidaalka waddanka ku jira arrintaasina waa arrin runtii maanta taariikhda gashay oo la filayo in wax ka soo baxaan amase inta badan resultii la gaaray natiijooyinkii laakiin fulintii keliya u harsan tahay runtii labadii sano oo u horeysay wadanku nabadgelyo fiican buu ahaa madaxweynuna wuxuu ku dhawaaqay waxyaabahaas ayuu ku dhawaaqay dhibaatooyin fara badan oo sida tsunamigii iyo abaaro iyo waxyaabo noocaasoo baa intii maamulkiisa ay runtii la soo gudboonaaday maamulka laakiin wadatayshii iyo waxqabad wixii markaa la qaban karo ayaa lagaga gudbay labadii sano oo dambe xoogaha dhinaca ammaanka ayaa soo xumaaday waxaa dhibaato ka dhacday oo runtii axsaab masalan siyaasadeed baa ka yimid sida xisbul kooxihii maxaakiimta oo waddanka qabsaday oo runtii afat iyo dhaqdhaqaaq badan ku sameeyey puntland kooxo kaleeto oo burcadbadeed la yidhaahdo ayaa iyana sidoo kale waddanka runtii soo gashay maamulka dhibaato u geysatay musamacaddii maamulka